markii dambe waxay dhaheen cali waa wax maamulaba qoladii saa tiri wuu soo qabqabtay wuxuu yidhi walaa idinkaasaa yidhi haa weliba dil caadiya ma dilino dab intuu u shiday wuu ku guray marka ibnu cabaas leeyahay wey low kuntu ana haddaan ahaan lahaa laqataltuhum wama axraqtuhum dab kuma rideen waan layn lahaa wuxuu yidhi kuwan waxaan ku sameeyey dil aan kaga cilbixi karo oo dab inaan ku gura ahayn ma laha waa hadda kuwan raafidada joogtaay nafsi alcaqiida ay rumaysan yihiin boqolkiiba sagaashan kuwaa isku caqiida yahaan cali hadduu jooga maanta dab unbuu intuu shido oo godad u qodo unbuu dab ku guri lahaa sida kuwii hore man baan man weeye qofkaasina caligu kaana ahaada lirasuuli rasuulka fii makaani haaruuna min muusa haaruun halkii muuse uu ka joogay buu ka joogay bilaa nukraanin wax diidi kara arrinta ayoodan jirin nabigu ala isagoo jihaad loo baxayo baa dee magaaladii madiinaheed cid in lagaga taga maamulkeeda wey caligu wuxuu yidhi maamulkeedaan ku oga markaasuu cali rasuulka ilaahayow ma inti jihaad aad u baxdaan bal aniga haweenka iyo carruurta iyo waxoogay curyaanka laygu reebi dadka dhaggana intay baxaan baan aniga iyo haweenka iyo curyaanka iyo odayaasha isku soo haraynaa miya kuwaasaan dhex joogay oo la macno noqday markaasuu wuxuu amaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa ilaa annahu laa nabiya bacdi laa fii nubuwati nabinimo kagama ahayn nabi muuse markii miiqaadka uu aadayey yuu kaga tegey dadka nabi haaruun buu kaga tegey wa qaala liakhiihi haaruuna khlufnii fii qowmi wa aslix marka maamulkaa uu kaga tegey buu maalinkaa hadalkaa ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam anta minii bimansilati haaruuna min muusa ilaa annahu laa nabiya bacdii nabigaga dambeeye ma jiro oo haaruun nabigu ah nabi matihid laakiin muuse haaruun markuu maalinku halkaa kaga tegayey si uu kaga tegay baan kaagaga tegayaa marka ninkasaa la yirina wuxuu ah cali bn abi aalib radi allahu canhu arda faqad qadamtu laa fii nubuwati nabinimo kagama ahaan jirin booskii haruun uma taagnayn faqad qadamtu waxaan soo hormariyey maa yakfii wax ku filan liman qofkii min suu'i dannin malaxun salima ka nabadgala wax ku filan oo nabi nabi ka dambeeya inuu jirse jirin wakulu man min bacdihi qad iddacaa nubuwatan fakaadibun fiima dacaa baan horay usoo dhiibay fahuwa khitaamu rusli itifaaqin intaasa soo sheegay wiil kadib fasittatu lixdii baa ku xigta almukamiluuna dhammaystireeyey alcasharata tobanka dhammaystireeyey tobanka casharatu lmubashiriin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali markii laga reebo lixda soo hartay waa lixde adigana طalxaة bnu cubaydillaahi haye wazubayr bn اlcawaam wasacd bn abi waqaasin saciid وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح لحdaasaa la yihahdaa أmا أbو عubaydaة بن الجراح wuxuu dhintay في khiلaaفaةi cmرa hiجradu markay sideed iyo toban ahayd buu dhintay oo ninka isagu horay buu u tegey أmaa intooda kale cmar way ka wada dambeeyeen iyo cثmaanba oo lixda soo hartay waa lixdii uu kaga tegey cmar khilaafada iyaga dhex dhigay weeye nabigu intuu raalli ka ahaa waxaan leeyahay abu cubayd iyo cumar baa tegey iyo cumaan abu cubayd iyo cumar iyo abubakr way tageen imsaa soo hartay toddobaa soo hartay oo kalaha cusmaan iyo cali sacad iyo saciid ibnu cawf طalxat iyo zubayr lix buu ka dhigay cumar haddaba saciid ibnu zayd buu ka reebay saciid ibnu zayd oo isku reerna ay ahaayeen walaashiina qabay wuxuu yihi lixda madaxta iska dhex dooranaysa isagu kuma jiro laakiin talada wax lagu daro tobankii nabigu ka dhintay iyagoo isagoo raalli ka buu ka mid yahay talada waxbuu ku leeyahay oo talada wuu ku jiraa laakiin qodadka la dooranayo ee xukunka lixdiina kale iska dhex doorta ninkii gadaashay xukunka qaban lahaa ee muslimiinta maamulka hogaankooda qaban lahaa intaa wuxuu ka cararayaa in la yidhaahda ninka reerkooda uu la rabay oo gaar u soo dhowaystay marka haddii maamul iyo hogaanaad qabato reerkiina foge reerkiina yaraha foge haddaad rabto ariiqii cadaalad iyo wanaag isu ahaan jiray wasaa'iru saxbi saxaabta inteedii kale alkiraami ee karaamaysnaa albararati baariyaashaha saxaabada inteedii kale iyagana fadliga badnaa oo ahlu badar ay ku jiraan baycatu ridwaan ay ku jirto ahlu uxudin ay ku jiraan in badanoo kalena ay ku jirto wa ahlu beyti mustafa iyo beytka nabiga ahalkiisii iyo dadkiisii alla ahaaru ee aahirka ahaa iyo wa taabicuuhu kuwii raacay oo asaadatu madaxda ee dadka fadliga badan ahaa alakhyaaru ee dadka akhyaarta ee wawanaagsan ahaa fa kulluhum dhammaantooda fii muxkami qur'aani qur'aanka la sugay ee qur-aanka ilaahayah buu anaa calayhim ku ammaanay khaaliqu lakwaani kownka iyo adduunka dhan allihii abuuray baa qur-aankiisa ku ammaanay fi fatxi suuraة fatxi inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan ah iyo wlxadiidi suuraة اxadiid iyo wlqitaali suuraة اqitaal suuraة muxamed ah iyo wagayrihaa kayrkeeda biakmali khisaali tilmaamaha kuwan u sharaf badan ee u kaamilsan baa lagu sheegay ama fii suuraة اfatxi waxaad dhihi kartaa badanka suuraduba saxaabada aad bay u ammaanaysaa aad bay suuradda ammaanaysa laqad radia allaahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajarati ka soo qaada suuraة اxadiidna aaminuu biاllaahi warasuulihi waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih faاladiina aamanuu minkum waanfaquu lahum ajru kariim ilaa aad ka gaadho in tuqrid اllaha qardan xasanan aad ka gaarto hadaad musxafkan aaya reebka tabcada fahda taqaanay bisafxada dhammaadka ilaa aad ka gaarto aayaadkan dhexdaana waa ku sii cad yihiinoo لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى إلى آياتك على المرتوي والقتالنا وسورة محمد آيات اللابات كبلو الذين كفروا وصدوا عن سبيل ضل أعمالهم آيات أضعف أنت كذا آيات كذا ما يساخر والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد محمد والحق من ربهم kafara canhum sayiaatihim waalaxa baalahum aayadaasi saxaabaday ka hadlaysaa waayrihaa ayrkeed baa lagu sheegay kamaa fii suurati اxashri soonuma sheegin lifuqaraai اlmuhaajiriina aladiina ukrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulahu ulaaئika hum الsaadiquuna wاladiina tabawau daara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man hajara ilayhim waayrihaa suuraةu tawbatad والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى غير ذلك كذاك سيدو كلا في التوراة والإنجيل لولا سورة كتابنا صفاتهم صفات كذا معلومة التفصيل فأنت إذا من لقوية قانوي إن توراة إنجيل بصفات كذا لو شيئا القرآن كشيء محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إذا لبدا كتاب الصفات كذا لو شيء القرآن كانوا شيء وذكرهم إن لا شيء في سنة المختار سنة النبي محمد إن لقوا الشيء الصحابة فضائل كودنا قد صار وحوس عدي sayr shamsi siday qoraxdu u socoto fi aqtaari jooyinka dhulka adduunka jooyinkiisa qoraxda siinkeedu u wada maraa soo maha sunnaduna saasay meel kastaba u gaartay buuri saxaabada fadaailkooda ka hadlaya mar waa kii ulaa nabigu calayh salaatu wasalaam si guud buu uga hadlay asxaabtayda ii daaya waa kii lahaa fawalladii nafsu muxamadin biyadihi low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifaw buurta uxude weyn ninkii arka arkay madiine ku taalla oo dahab haddaad sadaqaysataan hal koobo ama koobo nuskeed ay bixiyeen ma gaartaan ma gaari kar wuleeg ataa wuu leegyahay la fadli buu yahay maaha ma gaari kara ajir lama gaaro saxaabada sidaas fadligoodu camalkoodu halkaa gaarsiisan yahay nabiguna calays in badan in badan in badan uu aada u ammaanay oo uu yidhi haddana saxaabadayda waxaaba ha ka sheegina saan arki doonno saxaabadu waa nimankaa sunnada nabigu aad ay u ammaantay bal nabigu alayه الsalaam wuxuu yidhi saxaabadiisu amanaة liummatihi wuxuu yihi ana amanaة liummatii liummatii faإidaa dahabtu ataa asxaabii maa yuucaduuna khilaafkii wixii loo ballan qaaday baa iman doona wa asxaabii amanaة liummatii ummaddayda inta kale aaminu yihiin faidaa dahaba asxaabii ataa ummatii maa tuucadu wixii loo ballan qaadaa iman marana wuxuu yidhi futuuxaadku markuu ka hadlayay jeesh baa duuli doona fayuqaalu hal fiikum man saxiba rasuula allah sal nin saxaabiya midi ku jira haa fayuftaxu lahum waa loo furaya waa loo gargaaraya uma yakzuu kadib baa qoom baa duuli doona fayuqaalu hal fiikum man saxiba asxaaba rasuulillaahi saxaabada nabiga dad la saaxiib u arkay midin ku jiraan haa fayuftaxuuna waa loo furi doona cid hor istaagi mayso marna waa ka ilaha khayru nnaasi qarni uma aladiina yeloonahum uma aladiina yeloonahum axaadiista lama toobi karoo culimmadu kutub bay ka qoreen sida imaam axmed kitaabkiisa a aragteen waa laga yaabo ilaa dhowr kun a xadiid gaaray fadaa'il الصaxaaba iyo risaala kitaab kale u leeyahy mustafa ibn cadawi alsaxiix اlmusnad min fadaa'il الصaxaaba hadaad kutubta akridaan yaabbaa u dhimanaysaan fadaailkooda uma sukuutu in laga aamuso waajibun waajib weeye camaa jaraa wixii dhacay baynahum dhexdooda oo min ficli maa shay in la sameeya qad qudira ilahay hore loo qadaray waxyaaba ilaahay qadarkiisi ku dhacay oo dhibaatooyin saxaabada inay dhex marta ahaay oo ama jamal iyo sifiin iyo meelo kaleba ku dhex maray sheegsheegooda in laga aamusaayo waajib weeye oo idaa dukira asxaabii faamsiku nabiga saxaabada hadii lasoo hadal qaado oo wax laga sheego aamusa idinku ka gaabsada saa darteed waa inaad tidhaahdo sidii cumar ibn cabdilcasiis uu yidhi arintaa ilaahay gacantayada waa ka badbaadiyey oo kamaanan qayb qaadanin afka yagana waanu ka badbaadinaynaa oo xumaato kaga sheegi mayno fa kulluhum dhammaantoodii mujtahidun ninun dadaaloo xaqa raadisay ahaayeen oo muhaawun dadaalkiisii lagaga abaalmarinayo wa khauhum gafkoodii qaybtii gaftee qaldantayna yakfiruhu waxaa dhaafaya alwahaabu allihii hibe badanaha ahaa baa dhaafaya wixii ay ku gafeen ay ku qaldameenna alla ayaa u dhaafaya halka wayaan u malaynaya cashirkeennu maanta soomaaliya ugu dhowaa nin doorka ama nin rageedka ama haliyeyga ninka la yihahda wey khaainin wey mid kastoo khaa'inah oo dhagarow ah maakir ah lan adduunka inta ilaahay abuuray gaal iyo islaam makriga iyo dhagar shiica loo daayo mogtiin adduunka nimanka ka makri badan gaal iyo islaamtada lama arag marka cashirkan insha allah maanta saddex qaybood buu ka koobnaan doonaa qayb waa kitaabkan qaybna waa waktiga iyo imtixaanaadka qaybna waa kitaaban halkan ku hayo oo ila arki doontaan oo soomaali qoreen kitaab soomaali qortay weeyo manaaqibta waxaa la yidhaha sheekh nuur xuseen sheekh nuur xuseen mataqaana karaamaadkiisa arki doonaa maanta isagoo iyo xaas caloosha ku dhex jira iyo baan kitaab kusoo gabagabayn doonaa nooc mase xikaaya daraa'ifa oo cajiib waar la yaabo leh marka insha allahu tacala horta casharka baan u horeyn doonaa mualifku wuxuu yihi raximah allahu tacaala khaatima fii wujuubi الtamasuki biاlkitaabi waالsunna wاlrujuuci عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجب فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي khaatimatan gabagabada kitaabka uu lagu soo gabagabaynayo oo ku saabsan fii wujuubi tamasuki in la qabsado inay waajib ku tahay muslimiinta dhammaantood bilkitaabi waasunnati kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu dhago oo la qabsado inay muslimiinta iyo dadka dhan waajib ku tahay iyo warujuuci in loo noqdo cinda alikhtilaafi markii wax la isku khilaafo ee la isku maandhaafo laysku afgaran waayo la ysku qabsado ilayhimaa kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga in loo noqdo sala allahu calayhi waalihi wasalam famaa khaalafahumaa labadooda wixii khilaafa ee jidkoodii ka leexda oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hor yimaadana fa huwa raddun mid la radiyoo la aqbalin weeye ilaahay agtiisana aan waxba u oolin qofkii qabsada ee ku dhaqma haddaba waa saddex mas'alo marka la yidhaahdo masalada koowaadi kitaabka iyo sunnada in la qabsado diinta asal iyo aasaas ay u yihiin wey masalada labaadna muslimiintu markay wax isku qabtaan la isku khilaafo in kitaabka ilaah iyo sunnada lagu kala baxo oo qofkii gar leh iyo kii gar daran kii xaq leh iyo kii aan xaq lahayn uu kitaabka ilaahay kala xukumo oo kala haga wey masalada labaad ta saddexaadii wax kastaoo kitaabka ilaah iyo sunnada ka baxsan oo diin laga dhigto inaanu diin ahayn oo baatil yahay weeye oon waxba ka jirin saddexdaa masaluu kaga hadlay khaatimada iyo gabagabada waxau yihi sharطu qabuuli الsacyi sacyi bimacna alcamal weeye camal in laga aqbalo waxaa shardi u ah an yajtamica inay ku kulmaan fiihi fi sacyi camalkaaga inay ku kulmaan laba arimood camalka ilaahay wuxuu aqbalaa markii laba laga helo labadiibuu rabaa inuu kuu sheego uu ku yidhaahdo midina waa ilaahay dartii inuu kaa yahay cibaadadan oo ikhlaas iyo daacad kaa tahay midna waa inay tahay cibaadadaadu shardiga labaad mid waafaqsan diintii nebi maxamed lala soo diray sala allahu calayh waalihi wasalam wuxuu yidhi marka shartu qabuuli sacyi shardiga uu leeyahay in laga aqbalo camal aad samaysay an yajtamica fiihi inay ku kulmaan oo isugu yimaadaan weeye isaabatun xaqii iyo sharcigii iyo diintii oo asiibo oo waafaqo iyo wa ikhlaasun ikhlaas ilaahay dartii macan wada jir lilaahi alla ikhlaas looga dhigo allihii rabbi alcarshi carshiga rabbiga iskale ahaa laa siwaahu wax kale aan lagu lamaanayn muwaafiqa sharci xaaluu yahay camalka ikhlaaska lagu samaynaya mid waafaqsan sharcigii alladii sharcigaasoo irtadaahu alla uu raalli nooga noqday camalku haddii aan labadaa wada jir looga helin ilaahay ma aqbalo marka koowaadee camalku haddii uunan ilaahay dartii cibaadada aan loo samaynin oo salaaddaa tukanaysa ilaahay dartii keliya aadan ugu dhowaanaynin ee dana kale aad ku wadato salaadda ama soonka aad soomaysaaye alla ugu dhowaansho keliya aanay ahayne aad dana kale ka leedahay iyo ujeeddooyin kale ama sakadaad bixinaysa iyo sadaqada aadan ilaahay dartii keliya uga jeedine aad dana iyo ujeeddooyin kale ku weheliyaan siday tutus tutus magac baad ku doonaysaa maal iyo dhaqaaluu ku doonayaa dad buu sharaf kaga doonayaa waa deeqsi in la yidhaahduu doonayaa waa qof cibaado badan in la yidhaahduu doonayaa waxyaabo badan baa nafta aadamuhu ay doontaa ay jeclaysataa haddii aad wixii ugu dhowaanaynin ilaahay keliya ood wax kale la wadaajiso kow ama aadan allaba ula qasdine meel kale aad ula qasado aad meel kale ula qasadaay camalka ilaahay ma aqbalo walow daahirkiisa sida ka muuqataba shariicada ha waafaqa hadduu rabo haddaan salaaddii casari haddaan tukanaynay uu qofku jamaacada yimaado oo takbiirtii xirashada la xirtay salaadda ilaa laga baxo sidii nebi maxamed u tukan jiray u tukado haddana magacdoon iyo mansab iyo sheegsheeg in la sheegayo uu ku doonayo ilaahay kama aqbalo waayo camalkaagu ha waafaqsanaada sida daahirka shariicada laakiin ikhlaas baa lagaa waayey ilaahayna waa ki yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadan cidna yaanu cibaada alla la wadaajinin waa kii la yidhi wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada ilahay cidnaha ku lamaanayna baryadiinna in badan baa cibaadaadka waxaa layna faray inaan ilaahay ikhlaas uga dhigno wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina cibaadada inay khaalis saafiya uga dhigaan cibaada aan khaalis saafi ahaynna ilaahay ma aqbalo waxaa layna siiyey tusaalayow cibaadadiiyo camalka aan khaalis lilaahi ahayn ee danaha kale ku lamaan yihiin ilaahay inaanu aqbalaynin oo sadaqada markii suuratulbaqara lagaga sheekaynayeyna waxaa la yidhi laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaasi qofka xoolaha sadaqada ula baxay istutus alla deeqsiisanaa ha lagu yidhaahdo qofkaasi wuxuu la mid yahay baa layidhi ciid dhagax sibsiba la dul saaroo roob xoog badan ku daaya oo ka dhaqay istutuskii uu rabay baa camalkiisa saa u baabi'inaya xadiidka nabiga cala slam uu ku sheegay awalu man tusaacaru bihim naaru halaati yowma alqiyaamati halaaa saddex baa naarta wax loo huriyo ugu dambayn ugu horeyn doona naarta la geliyo nin jihaad dagaal safka hore ah ku dhintay iyo nin sadaqa si ula baxayey xoolihiisii oo dhanba awjuhul khayr ku bixiyey iyo nin qur-aanka iyo diinta dadka baray intubana magac iyo sheegsheeg doon ay ahaayeen baaldhihi kadabta ilaahay dartii umada yeelin waxay rabtay diriya lagu yidhi geliya naarta salaadana munaafiqiinta lagu dhaleeceeyey in ilaahay dartii ayna ka ahayn dad istutus ka tahay yuraa'uuna waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa dadka istutusayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan saa darteed camalkaaga waxa koowaad ee laga raba kow waa inuu noqdo ikhlaasan lilaahi jala wacala ilaahay keligin aad ku caabudayso haddaad wax kale ku lamaanaysa xadiidu lqudsigii waa xasuusataan ana akna shurakaa'i can shirki ilah yidhi inta waxa laysugu dara anaa ugu haniysana ugu deeqtoon badan man camila camalan ashraka fiihi maci hayri qofkii camal sameeya cid kalena igu lamaaneeya taragtuhu wa shirku farahan uga qaadayaayo ma aqbalayo agtaydana waxba uma yaalla qofkaas taa marka lagaa helo talabaadee lagaa helay isaabatun sharciga inaad waafaqdo wey niyad wanaagga keligii wax ma taro cibaada jacayl keligeedna wax ma tarto haddii aan cibaadadaada iyo jacaylkaaga iyo niyad wanaaggaagu aanu sharcigii waafaqin saa darteed waa kii ibnu mascuud xilligii radi allahu canhu saxaabada ay noolaayeen niman buu u yimid masaajid xalaqad u fadhiya sida daarimi iyo kayrkood ay wariyeen bisanadin saxiixin nin baa dhex fadhiya oo wuxuu leeyahay sabixu mia boqol tasbiixsada subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah markay boqolkii dhammeeyaan buu wuxuu ihi kabiru llaha miatan boqol jeer takbiirsada allahu akbar allahu akbar allahu akbar ibnu sacuud baa loo soo sheego weliba abu muusa alashcari baa u soo sheegay kuyuud bid waxaa samaynaysaan muxuu yahay sidan ilaahay looma caabudi jirin markuu la hadlay waxay dhaheen ma aradnaa ila alkhayra khayr un baan rabnay bay dhahaa anagu markaasuu wuxuu yidhi kamu muriidin lilkhayri lam yudriku badanaa buu yidhi muriidin lilkhayri lam yudriku imisaa wanaag doona waan wanaag helin nin kastoo wax daydayaya jidkiisi mi helaa hadda dhakhaatiirta intaasoo cudur baa la daydayaa dawadoodii lahayo markaasaa la garan waayaa daydaygu macno ma laha haddaan la garanin iyo daacad baan ka ahaa markaan daydayey iyo waan isku taxallujiyey intaasoo dhani wax ma tarto saa darteed wuxuu waa inuu waafaqaa diintii nebi maxamed la yimid ilahay baa qur-aanka wuxuu ku sheegay ummado dadaala islahaa oo isla qumanaa haddana naar gelaya kuwakaa isnaamta caabudayaay wahum yaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum yuxsinuuna sucan wax wanaagsan inay samaynayaan bay isla yihiin wazayana lahum shayطaanu acmaalahum shayطaankii baa camalkoodu u qurxiyeyo sidanaaba iyaga la fiican marka sidaan ayla fiicnay khayrdoon baan ahaa kuma filla way fiican tahay inaad khayrka jeceshahay aad khayrdoon tahay way fiican tahay laakiin khayrka aad doonayso waan jeclahay keliya si loo doonana ma garanayo waxba tari mayso haddaad maanta o dhan salaad tukato oo salaada jeceshahay laakiin si loo tukanaya aadan aqoonin waxba laga aqbali maayo maantao dhan caawoo dhan haddaad rabta dikri ilahi inaad akrido oo dikrigii ilaahay laakiin si loo aqriyayba aadan waafaqin oo jidkiiba aadan qaadin waxba laga aqbali maayo horaan idinku sheegay anigu inaa arkay nin habeenkii o dhan soo jeeda inuu adkaar akriyo oo dikri ilaahay ku soo jeeduu rabaa labaiyo tobanka habeenkii saqada dhaxuu kici dee qur-aan baa la akhristaa adkaar baa la akhristaa tasbiix baa la akhriyaa salaad baa la tukadaa ilaahay baa la baryaa salli nabi baa la akhriyaa sal alيه wasalam adkaarta sharcigu way badan tahay laakiin ma yaqaano uu iska khayr jecel yahay inuu iska hanuunuu rabaa ilahay iska cawu rabaa naga soo qarib habeenkii o dhan buu soo jeedaa marka show markii toddoba saac habeennimo tahay buu kacaa ilaa salaada subax uu soo jeedaa muxuu ku wardiyaa ninkan waa khayr jacayl oo hurdadii buu ka soo kacay oo dadkii oo hurdu isagu seexan laya muxuu awo dhan ku wardinayaa tallaa ilaahayow tol beelay nabiyow ninkaasi khayr jacaylku mana ilaahay dikri u aqbala ma aha dikri ilahi lagu caabudana maaha talla ilahay tol beele nabiyow ninkii uu dhintay allah u naxariisto caawo dhan baa waxaad leedahay tallaahi ilaahay ow tol beele nabiyow aniga khayr baan doonaya cibaado ku noqon maysa talla ilahay tol beele nabiyow khayrka aad doonayso waa tallaabadii koobaad ikhlaas inaad la timaado tallaabada labaadi waxaad ilaahay ku caabudayso nabi buu soo diray oo kitaab buu soo dejiyey oo diin buu jiraye diinta inay meel ka gasho wey mid kalena habeen dhan buu hurdada loo diiday allah allah nabiyo buu ku haya labiy tobanka habeenkii aayad qur'aana ma akrin oo tasbiix ma akrin oo takbiir ma akrin oo taxmiid ma akrin oo salli nabi ma akrin oo ilaahay ma baryin annana waan ka seexan weyne isna digri wardi buu isle wuxuu ku warday ma yaqaano waa isagiyo kan waa un isku mid talla ilaahi oo tolbeela nabiyow iyo allah allah nabiyow buu leeyahay caawo dhan saas darteed markaad ilaahay caabudayso waa inaad ku caabudaa sidii nabiga uu u soo diree diinta u soo dejiye inaad ku caabuddo wey haddii la yidhahdo dadka hala fasaxo nin kastaoo khayr jecel oo wanaag doonaya wuxuu rabaa ha iska sameeya haddii la yidhaahdo kuwaa sanam intuu samaysto oo isaga sujuudo buu dhihi khayr un baan doonayay saa mayna asalkeedu ku bilaabatay saa darteed shardiga camal ilaahay inuu ka aqbalo oo diiwaanka xasanaadka lagu geliya haddaad rabto waa inuu ilaahay dartiina kaa yahay diintana waafaqsan yahay wey marka sharطu qabuuli الsacyi shardiga uu leeyahay in la aqbalo camal laga aqbalaay an yajtamica fiihi inay ku kulmaan weeye isaabatun diinta inuu waafaqo diinta meel kaga yaalo iyo wa ikhlaasun daacadnimo alle keliya macan wada jir labadaba lilaahi rabbiaalamiin rabbilcarshi allihii carshiga lahaa ee khaalis u tahay camalka aan waafaqsanayn diinta oon cibaadadii nebi maxamed lala soo diray ahayn sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaahay kaa aqbali maayo haddaad tukato oo sidii nebi maxamed ala sl diintiisa ahay si aan ahayn aad u tukato hadda salaad casar baan tukanaynaa hadda adiga sidii kula qumanaatay isaga tukata ilahay makaa aqbali mise waa sidii diintu tiri inaad salaada casar u tukato salaad maqrib baad tukatay sidoo kaleeto salaad cishaad tukatay sidoo kaleeto sidii ninkii waalla haddaad noqoto salaad subaxbu afar ragcadood tukaday kasa waxaa wa salaadan waa subaxu afar lama tukado u malayn maayo buhi afar waxay tari weyday inay laba tari afar waxay tari weyday inay laba tari u malayn maayo hadday arrintaadu noqoto subaxaan afar tukan oo cishahan lix ka dhigi oo maxaan biiyo aniga khayrun baan rabe ragcaduun baan soo kordhiya haddaad tidhaahdo sax khayr inaad rabtay annaga kuguma haysanno allaha kau rumeeyo laakiin waxaan aad samaysay diinta salkuma laha innaga mushkiladdaina haysatahay waxaa weeye nin jaahiloon diin aqoonin baa duub weyn dadka u xihan markaasuu xeran laga dariya ama samaysan diin iyo cibaado iyo awlaad iyo dikri iyo wardi buu dadka u samayn tiri baa maantao dhan lagu celcelin waxaa lagu leeyahay caawo dhan baa lagu soo jeedaay oo la qaadi oo lagu celcelin waxaan la qaadaya ama waa shirki ama diintaba meel kuma laha ama waa wada dembi isagu waa gartii oo ma yaqaana waxan laakiin gartiina ma ahanoo diinta hadduunan aqoonin inuu dad intuu ururiyo diin iyo cibaado uunan aqoonin horboodo baa dembi iyo qalada gardaraa saa darteed haddii aad rabto ilaahay inaad caabuddo cimrigaaga waxaa lagu abuuray waa cibaado ilaahay siaad ilaahay u caabudi lahaydna dadka nin walba xor sidii kula quman lagama dhigine ummad kasta nabi baa loo soo diray kitaabna waa loo soo dejiyey waa inaad cibaadadii ilaahay daacad ka noqotaa diinta raacitaankeedana waa inaad ka dhabaysaa saa darteed nabigu waa kii ku yidhi qul in kuntu waxaa tidhahdaa qul in kuntum tuxibuuna allaha alla haddaad jeceshihiin fattabicuunii yuxbibkum allahu ilahay baa idin jeclaanaya diinta dhanna waxay faraysaa in xad diinta kitaabka iyo sunnada nabiga la raaco bay amraysaa dhammaan diintoo dhan sidaa wey wa aiicu llaha wa aiicu rasuula weli ilaahay amarkiisa qaata rasuulka amarkiisa qaata wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu ruux rasuulka idinla yimaada qaata wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu idinka reebana ka hara laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanatu rasuulka ilaahay darisho wanaagsan baa idinku sugan wma kaana limumini walaa muminati ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum اlkhiyaraةu min amrihim qof mumina rag iyo dumartoan uma banaana haddii allihi rasuulkiisa u xukumaan inuu ka doordoorto yihahda aniga wax kalaan daydayaya jidkooda inuu raaca maahane jid kale uma furna saa darteed diinteennu labadaa shardibaa aasaas u ah ikhlaas ilaahay dartii ay kaa tahay iyo itibaac diintii ilaahay soo dejiye ee nabiga la soo diray inaad raacdo muwaafiqa sharci xaalu iyo sharciga camalkaagu mid waafaqsan alladii sharcigaasoo irtidaahu ilahay raalli nooga noqday ilahay sooma dhihin alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum اlislaama diinan diintaa islaamkaan raalli idinka noqday inaad raacdaan haddana diintii raalli uu nooga noqday inaad camalkaaga la raacda weeye haddaad doonaysa camalka laga aqbalo ama duub weyn qaado ama sarwaal dabagaab qaado waxaad rabto ama magac sheekh qaado ama magaca sheekh weligaa yuusan ku soo agmarin mar haddii aad ikhlaas iyo itibaac saxa la timaada camalkaagu waa maqbuul haddii labadaa mid kamida la waayana meel cidlo aad ku daalaysaa waxaagoo dhan waa halbacaad lagu lisay wey waxba saale kama biirsato ama dadka ugu yarow ama ugu weynow ama rag noqo ama dumar noqo ama magaalo joog ama baadiye joog ama culumaahow ama caamaahow haddii labadaa shardi lagaa helun baa camalka ilaahay ka aqbali haddii mid kamida lagaa waayana camalkaaga dhan waxba kama jiraan ugu cumaawad weyn dadka waana soo marnay saddex wadaad baa naarta dadka ugu horeyn doona nabigunu yidhi alayh slat salaam soomaalidun ay ku mahmaahi jireen waxaan maqjiyoo leh dadka wadaad duub weyn baa naarta ugu horeyn doona wadaad duub weyne dee labadii shardi baa laga waayo diintiibu intuu daacad ka noqdo ku toosnaan waayo ku danaysi buu diintii ula dhaqmay ku danaysi iyo kutooga qunsasho buu diintii ilaahay baray ka dhigay markaasaa aakhare camalkii uu ku dadaalay o dhanba waxaa la yidhi waxba kuma yaalla meeshe geeya naarta gaal iyo islaan oo banaankii qiyaamada taagan baa isaga naarta la geeyey marka anaga kan ahaan jiraya wax tari mayso wa kullu maa wax kastaoo khaalafa khilaafa oo ka hor yimaada lilwaxyayni kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga ka hor yimaada fainahu raddun waa la radiyaa oo lama aqbala bikayri meynin shakiraan wax kastaoo diinta aan ahayn oo kitaabka ilaahay ama sunnada nabi sal slam ka hor yimaado o dhan waa baail waxba kama jira diinna maaha qur-aankuna waa sheegay arintaas sunnada nabiguna waa sheegtay sal اllahu alayh waalih wasalam ama rabbuna jala wacala kitaabkiisa waxuu ku yidhi waman yabtagi hayra اlislaami diina falan yuqbala minhu islaamka waxaanayn diin iyo cibaado ninkii ka dayday oo ka doondoon oo ka raadiya falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wahuwa fi اlaakhirati min alkhaasiriin aakharada kuwa khasaaro ku jira inkiraya buu suuraة اlmaaida ku yidhi afagayra diin اllaahi yabguun وlahu aslama man fi الsamaawaati wاlardi طawca wakarhan wailayhi yurjacuun war muxi diinta ilaahay soo dejiye aan ahayn bay doondoonayaan dadku waxaan diinta ilaahay keenay iyo kitaabka iyo sunadii ahayn bay raa ilahi inay ku caabudaan ay diin ka dhigtaan miyaa ilaahay unka dhan baaba u hogaansanay iyago maxay u diidan yihiin nabigana ala sl xadiidka caaisha waa kuu lahaa man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu diintayadan qofkii ku soo dara waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun waa la diiday waa lagu tuuray riwaayada muslim waa ka man amila amalan man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun laga aqbali maayo marka camalkaadoo dhan diinta hadduusan waafaqsanayn xilliga nabig alay slam waa taqaanaan xadiidkan salaada nabigu ninka ku baryay almusii fii salaatihi nabiga sal slam uu masaajka fadhiya nin baa soo galay allaahu akbar buyoo salaad buu tukaday wuu fiirinayay nabigu markaasuu intuu soo dhamay salaadu asalaamu calayka yaa rasuul allah xil alayka asalaam salli fa inaka lam tusalli waroo soo tukuri waxmaada tukane ninkii waa noqdo wuxuu yihi alla ilahay istoosi hadda dhag buu salaaddii ka siiye markuu dhammaysto soo noqday asalaamu calayka yaa rasuul allah wacalayka asalaam waraxmat ullah salli fa inaka lam tusalli waroo soo tukuri waxmaada tukane mar saddexaad buu noqday wuu soo tukado salaaddii toosi buu isyidhi wuu soo noqdo asalaamu alayk wacalayka asalaam salli fa inaka lam tusalli warxamaada tukane hore tuko markaas rasuulka ilahi intaa ka badan maba aqaanaba markaasuu salaadda markaa u istaagto allaahu akbar dheh kadib akhri kadib rukuuc rukuucda ku xasil ka soo toos soo tooska ku xasil salaadii buu u tilmaamay hal ragcada markuu tilmaamay wuxuu yidhi ragcadaha kalena sidaa u yeel xadiiu lmusihi fii salaatii baa la yihahda haddaba ninkii waa sidee oo saxaabi buu ahaa oo masaajka nabigu ku tukanayey daacadnimadiisa waxba lagama sheegin laakiin camalkiisu ma waafaqsanayn salaaddii nabi maxamed tukada uu yidhi uunan garanaynin waxaa la yidhi marka salaaddaada waxba kama jiro ora soo tuko xudayfata bn yamaanna wuxuu arkay nin intuu tukaday dhabarkiisa aan si fiican rukuucda marku soo rukuuce saa u qabsadaba dhexda kasii noqonayuu arkay intuu yeel wuxuu salaadda sidan mehe dhabarka toosi oo ku xasay rukuucda haddii aad ku dhiman lahayd sidaas midta calaa mil ayri milati muxamadin sal slam salaadaad ku dhimata diintii nabi din ahayn baad ku dhiman lahayd tan diinta nabi salaadeedi maaha diin kalead ku tukanaysaa waayo salaad la soo rukuucay oo soo socodka iyo soo socodkii xasilooni aan u dhexaynin wuxuu yidhi tii nabi maxamed ilaahay ku waajibiye la soo diray maaha waa diin kale midta calaa hayri milati muxamadin diinta nabi maxamed diin aan ahayn baad ku dhiman lahayd buu yihi saxaabigaasi radi allahu canhu wa ardaahu sababtoo ah salaadan tii nabi maxamed ka tegey maaha waayo xadiid kale waa saxiixa laa yaqbal اllah ilaahay ma aqbala salaata axadikum qof idin kamida salaad kama aqbalo xataa yuqiima sulbahu ilaa dhabarkiisa uu toosiya salaada oo ku xasila haddana waa aragtay masaajid marka soo galo waxaa la yidhi almusaluuna kaiiruuna inta tukanaysaay waa badan tahay inta laga aqbalasa waa yarta xajka markii la tagana haddaad fiiriso dadka waxaad ishow boqolkiiba toddobaatan ilahay xaj kama aqbalayo waayo xajkoodu maba waafaqsanaba kii nabi maxamed alai slat salaam waa la didayaa maalinkaad carafo taagneed kuwa jamadaad ka tuuranaya soo noqday maalinkaad maka ka baxayso ee mina loo socda maynkaa mina la baryi doona subax dambana carafo loo socdo kuwa maalinkaas kuwa carafo taagan maalinkaad carafo taagan tahayna jamadaad ka tuuranaya wuxuuna ka soo xajiyey duniyada meesha ugu dambaysa haddaba diinta haddii aadan say ahayd ula imanin sidii xaaji reekinya ahaan baa kugu dhici xujadii reekinya ka tagtay inuu dhintaalla naxariiste waana qiinay baanuma joogin raggi la socday waxay noo sheegeen xajka wuu iska aaday maxaa la sameeyaa weligii ma dhihin waa la xajiyey xajigu xujaygu raacay laakiin weligiiba ma weydiinay war xajka markaan tagno maxaa la samayn see loo xajiyaa de markii la tagay awaafuquduum waa taqaanaa waa in la rucleeyo la ordo laba jeer orod markii lagu soo wareegay bu halkaa iska fadhiistay markii lasoo dhamaystay maaa kugu dhacay an xaj anum ciyaar maalumid boodbooda ciyaar maalumid bur aniga meesha ciyaar boodbooda wuxuu u haystaa ruclaha la rucleynaya awaafuquduum kuu leeyahy kuwa dama ma lehe buba ciyaaru haysta waa yuusan aqoonin diintiiba ciyaar bay kula noqon min annagoo carafo taagan qoraxduna adu kulosha hadda de teendhooyin iyo khaymadii iyo geedi iyo biyo saa u shaganaya lagu sameeyey oon waxba lahayn qoraxduna afartan iyo shan afartan iyo toddoba digrii ay marayso wuxuu yidhi ikhwaana wayna soo dhibeen anu tanba uma imanin anu soo dhibeen tanba ma soo aadin buu carafadan iyo kuleed kale maxaan ka soo doono maxaan ku leeyahay maxaa u timi adigu ikhwaan anu soomaaliya waxaan uga mid buu yidhi waan u soo xajiyey qabriga nabiga arrinkaalo ku dhacday qabriga nabi looma soo xaji arkaanulxajna ka mid maahane xajku waa makee hagee waxu wadaa kaasoo kaleeto niyad buu hayaa laakiin isaabatun ma hayo ma waafaqsana diinta nabiga alai slat salaam saa darteed wax kastoo diinta gara mara oo diinta ka leexdaay ilaahay ma aqbalo wa kullu maa wax kastoo fiihi isaga alkhilaafu khilaaf musiibo la taago wixii khilaaf dadka dhex maree la isku qabsado ee laba qof madaxa isla galaan diin iyo adduunye waxay dooni ha noqotee faradduhu in loo celiyo ilayhimaa kitaab labadooda kitaabka iyo sunnada qad wajaba waajiba wax kastoo aan isku qabsanno ama masale diina aan isku qabsanno ama masale adduunyadeenna aan isku qabsanno muslimiinta waxaa waajib ku ah inay ku kala baxaan kitaabka ilahi iyo sunnada nabiga sala allahu alay ali wasalam masale diin aan isku qabsannay waxaan waa xalaal iyo mehe waa xaaraan baan isku qabsannay waxaan waa waajib iyo waajib maaha la isku qabsaday waxaan waa sunno iyo mehe waa bidca la ysu qabsaday waa kitaabka ilahiy sunnada lagu kala baxaa oo la yidhahda waxaan inuu xaaraan yahay sunnada iyo kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnada ka keen inay waajib tahay kitaabka iyo sunnada ka keen inay diin tahay kitaabka iyo sunnada ka keen in lais yihahda wey oo ninkii loo keenana uu aqbalo hogaansamo ilaahay baa wuxuuna yidhi fain tanaasactum fii shayin haddaad waxuun ku murantaan isu qabsataan farudduu ila allaahi warasuul rasuulkiisa ula noqda wama اkhtalaftum fiihi min shayin wixii wax kastaba ha noqdee aad isu khilaaftaanna fa xukmuhu ila allaahi ilahay xukunkiisa loo celiyaa kadib dadka laba qaybood baa loo qaybsamay markii la yidhahda kitaabka ilahi aan ku kala baxno qolana kitaabkay raalli ku noqon oo ilahay wuxuu yihi waa mu'miniinta qolana kitaabkay ka warwareegi oo waa munaafiqiin aan kitaabka ku kala baxna intii lagu yidhahda haddaad warwareegto waa lagugu hubaa munaafiq inaad tahay waana qowlka ilaahay qowlka ilaahayna muran iyo gar ma galo ilahi wuxuu yidhi inamaa kaana qowla almu'miniina idaa dacuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum keliya waxa uu ha yidhaahdaan mu'miniintu haddii loogu yeero kitaabka ilaahay iyo rasuulka nabiga inay kala xukumaan an yaquuluu samicnaa waatacnaa inay yidhaahdaan keliya lagu yaqaan waanu idinka maqalay waana idinka aqbalay wa ulaa'ika hum lmuflixuuna kuwaasaa liibaanay laakiin munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa وإذا ducوu إلى اللahi وarasuuلihi ليحkuma baynahم haddii loogu yeeray ilaahay inuu kala xukumo darteed إdaa فariiqu minهm muعriضuuna qayb ka mid aad jeedsanaysa munaafiqiinta markii laga hadlay laakiin hadduu isleeyahay maanta garta adiga aloo sharcigu kuu xukumi waak isagoo ordayu ku soo geli وin yakun lahum الحaqu yأtuu ilayhi mdciniina hadday xaqa adaalhay u isleeyahayn haa diintaan rabnaa diintaan rabnaa buu dhih marka kalena diinta ma ogolo u ka warwareegi odayaal soomaaliyeed baa xilli anuma hadda laba sano miyaa may saddex sano laga joogo baa wiiday iyaga ah gaari ilmo yar ku dhuftay markii laysu yimid baa layihi akhyaaray aan islaamka ku kala baxan oo sharcigu hayna kala xukumo oday toddobaatan jireen soo istaago wuxuu niman yahow tol baa la yahay waana la wada dhashay xigtiyo derisna waa la yahay colaadda intaa la egay diinna loogu kala xukumi maxay tahay xeer baabaan leenahay cadaawadda intaa la eg iyo colaadda intaa la eega diinna ola tiigsanaysaan iyo islaam hana kale xukuma leediin maxay tahay ninkaa jahli in lagu cuurdaaro mooye waa kelimat mukfir macnaa wuxuu u haystaa oo wuxuu cabirayaa diinta ilahi ha ku kala baxana cadaawad halkii ku dambeysay waayo soomaalida waxay dhaheen shareecadu waa cadow wax kuu dhowna way kaa dheeraysaa wax kaa dheerna kuu soo dhawaysaa bay yihahdeen saasay soomaalida ku mahmaahan macnaa cadaalad maaha wey wax kuu dhow ood lahaydna way kaa fogeen wax kaa fogoon waxba kaa gelinna qoortay kuu gelin saa darteed buu taasoo maamada soomaalida ilahay hore qur-aanku u sii tilmaamay afii quluubihim maradun waa kuwaan waxaan samaynayn ma qalbiga ka jiran yihiin amirtaabuu ma diintanba inay xaq tahay ka shakisan yihiin am yakhaafuuna an yaxiifa allaahu calayhim warasuuluh mise waxay ka baqayaan ilahay rasuulkiisa inay dulmiyaan way cadaalad darro ku xukumaan bay ka baqayaan miya soo hadda mahmaadeena soomaalida xilliga wixii qur-aanku sii sheegay maaha marka iyaaka haddii lagu yidhaahda diinta ilahan ku kala baxno waxaan haddaad mu'min tahay haye ahayn kuma fura saa darteed xoolaan isku qabsannay guryahaan isku qabsannay gaadiid baan isku qabsannay dhiig baan isku qabsannay qoys baan isku qabsannay diinta aynu ku kala baxno haddii lagugu yeero kaalay diinta aan ku kala baxna lagu yidhaahdana waxaan haye ahayn kuuma fura mumin muslim haddaad tahay masale diina haddii la isku qabsadana meesha lagu kala baxay waa kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga saa darteed waa kili alcilmu qaala allaahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa khulfun fiihi ma alcilmu nasbuka lilkhilaafi safaahatan bayna arasuuli wa bayna ra'yi safiih nin safiiho wax magalada hadalkiisa hadalkii nabiga iyo hadalkii ilahay garab dhigtahay looma baahna wuxuu leeyahay maya xeer baa jira jaartar baan leenahay dastuur baa noo yaalla qaanuun baan na kala heli xeerar bay dadku lahaan jireen hadda diintan inaad sanka naga gelinaysaa nagula soo ordaysaan naga daaya haddaas waayahan dambe waabaan la yaabanahay buui markii la isqabsadaba markuu wax yar dhaco horta maxay diindiin uga soo orodaan war xeer baa lagu kala bixi jiran kacab kacab ka soo gaarnaye xeerkeeniina geeya kalimaatu kufriga wey waa munaafiqnimo cad wey ninkaa munaafiqnimu cadaysto ku abtirsaday mumin soo ma aha keliya ilaahay wuxuu yihi samicnaa waatacnaa baa lagu yaqaanaa marka iska jir masaladu ama ha yaraato ama ha weynaato qof kastoo idin dhex marto haddii diinta ilaahay lagula yimaado inaad hogaansanto wey haddii kale dib baad u ashahaadan doontaa fadiinu diintu inamaa ataa wuxuu ku yimid binaqli naqli la soo guuriyo kitaab ilaahay soo dejiyo lasoo kala dhaxlay ee sunna nabiga alai slam ku hadlay oo lasoo kala guuriye buu ku yimid laysa bilawhaami dadka sida ay la tahay iyo waxadfi caqli caqliga qiyaastiisa diintu maaha diintu kuma salaysna caqliga si adiga kula tahay iyo aniga waxaan u malaynayaa iyo mala awaal kuma salaysna caqliga waa kan horey u niri haddii lagu sii dayn lahaa diinta waxyaaba badaanoo diintu ay xadaysay buu meel kale la aadi laha dhinac kale ula bixi lahaa haddaad xasuusato qiso aan sheegnay markaan sunna sharx sunan ilbuhaari akhriyaynay oo abu xaniifa iyo jacfar saadiq qisadii dhex martayna kugu filan daliil jacfar saadiq oo madiine jooga baa abu xaniifa ciraaq ka yimid markaasaa waxaa lihi nin caqliyaadka iyo qiyaaska caqliga aada ugu xeeldheer baa yimid oon kugu yeeraynaa waa kanaa la yidhi markaasuu wuxuu wariyaa nucmaan ibni thaabit adiga miya markaasuu yidhi haa soo fadhiisu yidhi niyow diinta markii diinta laga hadlayo caqliga iyo saasoo caqligu keenayaada maa ka daysid buuri haddase su-aalaan ku weydiiyo salaada iyo waxaa le naf la dilo iyo zinada shareecada islaamka keebaa weyn markaasuu wuxuu yidhi naf la dilaa ka weyn wuxuu yidhi ilaahay naf la dilay markhaatigeeda diintu waxay ogolaatay laba markhaati zinadiina afar baa la shardiyey awa qiyaaskaagii caqligu wuxuu keeni lahaa taweyn markhaatiga ha loo badiyo soo maha markaas wuxuu yidhi meesha kuma hayo caqli caqli wuxuu keenayo meesha kuma hayo maana tani way iga fadhidaa wey tusaalayaal dhowr oo sidaas oo kaleeta ayuus ilaahay ka baq buu yidhi aakhira dadka waa lasoo wada istaashine diintu kitaab iyo sunna ay leedahay aad iyada wax ka keen waana sababta kutubulcaqiida aimadii sunnadii hore badankood ama in badan oo ka mida waxaad ku arkaysaa baab ku saabsan fii abi xaniifata iyo kitaabka iyo sunnadu ra'yi ka hormarin jiray oo meel fog lagaga soo harayo ilaa la gaarsiiyey maalinkii wuu dhintay la yidhi xilli duhurkii ah sufyaan thawri loo soo sheegay baa layidhi markaasuu intuu istaagay oo laba ragcadood tukaday buu raggii aimadii xadiidkaa duhurkii ku wareegay albaabku garaacay waryaa toos toos meel qayluushatay war toos toos buu yidhi kiibaa ilaahay diinta ka qabtay tukan laba ragcadood kii diinta kitaabka iyo sunnada marka la keena caqliga kadaa laga waayey kiibaa ilaahay diinta ka qabtay tukawi laba ragcadood waryaa sujuudu shukri baa inugu waajibe albaabo lagu soo wareegay taarikh hore dhacday weeye ta hadda taariikhda wayna dhaftay uma ilaa hunaa halkaas aan joognaan qadimta haytu ku dhammeeyey ku soo gabagabeeyey kitaabkii wa tama waxaa dhammaystiray maa shaygii bijamcihi ururintiisii cuniitu aan u qasday cuniitu majhuul maawow waa siiqa luqada carabiga kelimaad waxaa jira afcaal siiqa lilmajhuula loo xarakeeyo musamana laga macneeyo cuniitu baa ka mida cuniya saan baa luqada carabiga lagu arkay xataa adu haddaa iska hadlayso saa darteed damiir inuu mutasiloo faacila noqdo qultu iyo bictu iyo kharajtu khuristu ma timaado isagaa iska hadlay maa bishaygii bijamcihi cuniitu aan u qasday wey endaneeyey samaytu waxaan ku magacaabay bisulami اlwusuuli jaranjarada lagu gaaro ilaa samaa mabaaxi اusuuli mabaaxita iyo abwaabta cilmiga usuulka iyo caqiidada samadiisa sare iyo baarkiisa kore jaranjarada lagu magacaabay gaaraan kitaab ku magacaabay walxamdu lilaahi allahma hadle calantihay gabagabayntayda kamaa xamidtulah saan allah ugu mahadiyey fi ibtidaai bilowgayga asaluhu waxaan weydiisanayaa makfirata dunuubi dunuubta gabagabadeeda dunuubta dhaafitaankeeda jamiicaha dhammaanteed iyo wasitra inuu ii astura lilcuyuubi ceebahaygana ii asturaan ilaahay ka baryayaa oon weydiisanayaa uma salaatu kadib naxariisiya wasalaamu nabadgelya abadan weligood takshaa ha daboosha arasuul rasuulka ha daboosha almustafaa la doortay muxamadan ahaa uma jamiicu saxbihi saxaabadiisa dhammaantoodna hadda ha daboosho iyo walaali aalkii assaadati ee madaxda ahaa alaimati hogaamiyaasha ahaa alabdaali ee darajada abdaasha iyo awliyanimada gaaray taduumu ha daa'imta sarmadan weligeed bilaa nafaadin iyadoon dhammaanaynin maajarat ilaqlaamu intuu qalin ku dareero ku socdo bilmidaadi qalinqad inta qalinqad la wax qorayo ilaahay ajirkooda iyo barakadooda iyagana saxaabada iyo aalubeydkii ha sii badiyo uma ducaa ducaya la bari wasiyat lquraa'i dadkii kitaabka iga akhriya dardaarankan u dardaarmaya weeye jamiicihim dhammaantood min hayri mastinaa'in anoon soo kala reebin abyaatuhaa baydadka ay ka kooban tahay qasiidadaydani yusrun fudeed weeye bicaddi ljumali markii xuruuftii jumalka lagu tiriyo waxaa waye laba boqol iyo toddobaatan buu yidhi inta kale gadaal buu kaga dardaray ilaa labaatameeyo kalean u malaynaya markuu sharxayey buu ku dardaray laakiin inta waa tii hore laba boqol iyo toddobaatan bay ahayd buu leeyahay oo ya-duna waa taqaanaan oo toban weeye siinkuna lixdan buu u dhigmaa waa imis lixdan iyo toban ra-duna waxay u dhigantaa laba boqol taariikhuhaa taariikhdeedana alghufraanu wey kun saddex boqol lixdan iyo labadii ee fafham faham wadcu lii anna ilaahay ii bari buu ku yidhi taariikhuha alghufraanu alghufraanu say ugu dhiganta haddaad rabtaan ra-du waa laba boqol horta kow dhaha qooyinkuna waa kun waa imise kun iyo laba boqol nuunkuna waa konton kun laba boqol iyo konton soo maaha labada alifna waa labadii laba boqol konton iyo laba soo maaha kun laba boqol konton iyo laba boqol iyo boqol iyo toban baa dhiman soo maaha imise xaraf baa kuu soo hartay laamka laamku waa soddon faadana waxaan marinaya siddeetan inay tahay may sagaashan wey faadu sagaashan wey sagaashan may sa lixdan cayn toddobaatan as faadu waa sideean sideean iyo soddon isku dar saintii dhinayd maaha taariikhu hal kufraanu fafan fahan wadculi inaad barataan ma rabtaan ina waa tirada tirada laga kitaabdaya weeye intaa ka badan sii gelinina marka kitaabka intaasuu ku dhan yahay intaanaan qaarkood in waxaaba sheekooyin sheeke xariira la ysaga daro kitaab meeshan ma taqaanaan rabiicu اlquluub في ذikri manaaqibi وafadaa'ili sayidina sheekh nuur xusein shekh nur xusein mataqaanaa meesha xaramka ah lehe kismaagta ku aasan kitaabka nin qoray garan mayno laakiin waxaa maxaa la dhihi jiray ninka filimada jira maxaa la dhihi jiray in isaga la dilina weligii dhimanin taa ingiri af ingiriis weeye soomaali waa atooraha meesha nin suufi cumar la yidhahdo atoora ka ah haddaad dhegeysataa sheekooyinka qaarkood waxaa is leeyahay mararka qaarkood fiidkii marka la seexanayo sheekooyinka carruurta loogu sheekayn jiray oo kaleeto bay iska tahay karaabaadka sheekhu sheekhooda yaxaas biyaha bartankooda ku jira calooshiisa dhex fadhiya ma maqashin weli sheekho yaxaas dhex fadhiya ma maqashin sheekh nuur xuseen qabyada waaba iska shirkiyo isagoo qabri ka soo dhexbaxay iyo oo qabriga dad u gargaarayay iyo isagoo aakhare agtiisa anaa janno kuu ballanqaaday iyo shafaaca kuu ballanqaaday dan leh iyo isagoo qabri qof lagu cadaabaya dhegaysanaya oo kala hadlaya malakeynka iyo sheekooyinka ayaga waa sheekooyin fogfog wey waaweyn laakiin waxyaabaha ku qasday waxaa ka mid ahaa halkan wuxuu leeyahay wa min karaamaatihi radia allahu canhu horta waa saddex kitaab oo isku jira mid waxaa la yidhaahdaa rabiicu lquluub waa fadaaishiisii iyo karaamaadkiisii midna nusratu asraar wa tahaaratu alaqdaar waa isna maraaqibta iyo fadaaishiisa weeye waa kitaabka labaad oo isna meelahan ka bilaabanaya dhexda ah halkaa ka bilaabanaya midna waa mid saddexaad oo nasabuhu shariif baa la yidhahdaa waa safaxaadka ugu dambeeya kitaabka inta daba iyo dacal waan akhriyey cidda qorta kuma qora halkan wuxuu leeyahay wa min karaamaatihi radia allahu canhu can suufi cumar ninka atooraha ay meesha ka ahay wax dhan warinayay أنه قال كنت ليلة من الليالي هبين هبينها كمدة في شاطئ النهر الوابي تق وابي اللي ينادو كونفورت كويا لما جرا ماشاس أنا هو تشوغي بوي حيت سان تشوغي ماشاس طلب كيسا لأخلو بخالقي إلهي كلي أنا بعد لا كعودان ريوي وكنت في بعض أولادي أولادي لهم حسكا آخر سنة فغلبتني عيناي هردا أي قبطي حق بدتيبوي فقمت فزعا وارجع هو سوب وتعلقت على شجرة طويلة قد ربا قبصدي بوري كانت في حافة النهر قرقس كتيل فجلست على غصن مائلة لان كفوررته إلى لجة عميقة ميل مول أو بيبدا بان كفريستي بوري يكثر فيها التمساح ماشي أنا يحاسا كبدا بلا مير مير ميرتا كي يزول عني النوم سين تعرف عبصد هردلي يكعلو فسقطت على الماء به وكنت عيولي biyaha ku soo dhacay geedkaas dhacaye wastayqadtu fazacan shawaa hurdoodo biyuhu ku dhacay argagax baan la toosay buuri faidaa ana calaa dahri timsaaxin yaxaas dhabarkii baan saarahay buuri faaqirin faahu afka saa u kala qaaday yaxaas afka kala hayaa dusha ka saarahay buuri fiir raganimada xininta iyo geesinimada fiir adiga marka faadkhaltu yadii ilaa famihi gacantan afka geliyey buuri faidaa bikafi insaanin fii jawfi timsaaxi gacan iyo calaacal qof oo baasha caloosha bartankeeda ku jirtaa baan arkay buuri fajadabtu waan siray aan soo jiitay buuri faidaa huwa sheekh xuseen nuur xuseen waa magaca labada isaga nuurna waa naanays xuseenna waa magaciisa xuseen bin malkaay baa la yidhahdaa sheekh nuur xuseen baa bud ka soo siiyey buuri xaaska calooshiisa ka soo rarbaxay fadaxbay fadaxika calaya igu qoosaday buuri disaa ii fiiriyey qosal ka wareegay sheekh marka sheekh iyo xaas calooshii buu dhex jiifay biyaha ku jiro laga soo dhex jiiday waxaa ka mid ah oo kale waxyaabaha cajiibka la yaab kale ku arkay kale waxaa ka mid ahaa wuxuu leeyahay halkan wuxuu leeyahay nin baa ilaahay intuu magan galo magan gelin waayey oo nabiga magan galo magan gelin waayey buu sheekha magan galo magan geliyey wa min kalaamaatihi dhan hadda وحدثني السوفي أحمد عن سوفي وثق من اللي يلهده عن مقاب أحمد عن أبيه السوفي عمر قال رحمه الله قال عمر كنت يوما مع الشيخ السيد الجليل العارف بالله حسين بن ملكاي كان لا في الوادي واسلم ماشي تجي ويا مرينا فقال لي يا عمر اعبد ربك في هذا المكان halkaa ilaahay ku sii caabud uma tarakanii wadahaba wuu tegayo waa iga tegey falamaa kaana alyowm الثaalث maalin saddexaad markii la sheegay saddex maalmood ay ka soo wareegtay iga sii maqan yahay nasalat calaya sakhraةu tataradda dhagax baa igu soo dhacay wuri ka soo wilaan wile meel kore min fowqi اlcaqabati meel buura korkeed naxwi ana igu soo socotaa buuri faqultu yaa rabbi ajirnii wa yaa rasuula اllahi ajirnii minha إلهي قبت بالي رسولك إلهي قبت بالي بأنا يقول والصخرة لم تزل تهوي ويصوصع تهوي ما ولم تتوقف لم يستهيب ليه ويصوصع لا إلهي قبت بالي بأنا ليه رسولك قبت بالي بأنا ليه ويصوصع تصاب عفتي ليه حرمت رسول نفوي مع كده بي حتى كادت تقع علي إلهي قلت على كسرته فقلت يا شيخ حسين أجرني من هذا حسين الثاني قبت بالي بأنا يقول فلما قلت هذا القول هذا الكامر كان إريبا دخل الشيخ دخل الشيخ وابو صواب قال ووقف بيني وبين علي ولا كان دحس تاغي ومن مناقبه وي دغخي الهي نبي بقبو وايد انو قبتو جوجيه با شيخ حسين ملكاي لغا ورينيا شيخ وناف لو دنتي intuu soo nooleeyey sanad sii noolaa waayo xertaa loo liisi jiray sicibaa dhintay sicibay wanaa kackacad noolow sicibaa noolaaday ilaa sanad buu noolaa maalintii maalinteeda kale sanadkii la gaaru dhintay ee laga tabaabushaysta laga diyaar garoobay sheekooyinka ajiib sheekada ajiib qaab qaar dhe markaa aragto qubuurta tago qofka qabriga lagu cadaabayo waxay dhaheen gabadhii sheekhaan aragnay bay dhaheen markaasaa waxaa nidhi bay dhaheen akhbiriinaa min kalaami sheekh xuseen wax nooga sheeg faqaalat hal fiikum axadun miman yaxfadu kalaama abi ida akhbartukum wax xifdin ba idinku jira haddaan idiin sheego waxay dhaheen haa waxay tihi maalin baan cinda xartii beertayda yaan joogay oo meel magaceeda ay sheegtay aabbahay baa ii yimid mana garanayo walaa adrii min ayna aqbala meeluu ka yimidna ma garanayo qaala asalaamu alayka ya buni ya bintii faqultu lahu wacalayka asalaam ya abi uma mashaynaa ilaa qaryati xataa wasalnaa ilaa maqbalatin fi ariiqi jidkan kusii marray qubuur qaalat waxay tihi fatakhalafa canii wuu iga haray fawaqafa saacatan bayna qabrayni laba qabri dhexdood buu xoogay taagnaa ilaan laba naagoodoo labada qabri ku jirto murmaysu dhegaysanayaan waxay isku haystaan baalka wax lagu uunsado uunsi way isku haystaan uunka ma aha idankay isku haystaan uma rakaba axadahumaa birijlihi mid buu laad ku dhuftay labadii qabriba mid laad ku sii daayey rig ka siiyey marka waxa soo socda fiiri salaad iyo soon iyo sheekha maxabadiisaa ka weyn baa la rabaa in lagu dhaho uma qaala wuxuu ihi laa tucطii laa tucطii maratayn laba jeer buu wuxuu yidhi hasiinin hasiinin falama jaءa ilىa beyti markuu yimid faqultu lahu samictuka taquulu xiina takhallafta canii laa tucطii famaa shaanuka markaad iga yar hadday hasiinna hasiin adolan ku maqlaya maxaa jira faqala wuxuu ihi samictu qabra imra'atayni yatakhaasamaan laba naagoodoo qabrigoodii ku kala jiroo murmayaan maqlay buuri faqaalat ixdaahumaa haati mijmaratii mid baa tihi naayaa idankayga isii midma maqashay qabriga dad ku jira wax isu qabsada aakhare marka la taga la soo saara maahan mayahe idankaygii aad iga qaadatay isi faqaalat اlukhraa laysat lii majmaratu idan malihiye walaakin khudii hawaaba salaatii wa sadaqatii wa siyaami hawaabka salaadaydii iyo sadaqadaydi iyo soonkayga u qaado faqaalat laa uriidu daalika arrintaa kaaga qaadan maayo ilaa hawaaba maxabati sheekh xuseen sheekh xuseen jacaylkiisii hawaabkeeda mooyeen ani salaad iyo soon iyo sadaqa hawaabkeeda ma anfacaan kaun baan kaaga qaadan idankaygii laakiin soon iyo salaadiy maxay sheegi faqaalat wallaahi laa ucطiiki hawaab amaxabati wallaahi baanan ku siinaynin hawaabkii sheekha jacaylkiisa layga siiye faqaala shaykhu falamaa samictuha taquulu laa ucطii hawaaba almaxabati markaan maqlay iyadoo la siin maayo faqultu laa tucطii ha siini maayni bui saad igu maqdaysa taas hel haddaad rabta hawaabka soonka iyo salaada iyo sadaqada siiyo hawaabkaan iyo jacaylkayga ha siinin igu maqashay sheekadaas kale laakiin waxyaabaha qasal kale waxaa weeye wa ruwiya canhu anahu sallaa biwuduءi waaxidi arbacata ashhurin waqiila alaaثata ashhurin saddex bilood afar bilood ba halwiisa ku tukanayay baa layidhi ma seexanimi oo masquul ma aadin saddex afar bilood taa way sahlan tahay waxba maaha taa way sahlan tahay waxba maaha ko wanaadaahu munaadin min qibali اlyamiini midig baa looga dhawaqay yaa xusaynu ma turiidu hal ajcalu laka haadayni اljabalayni dahaban wa fidatan labadan buuro dahab iyo fido ma kaaga dhigaa faqaala subxaana allahi alcadiim kadib wuxuu ku leeyahay qaala min jumlati cibaadatihi cala اljabali sabca siniina toddoba sanuu buur ku cibaadaysanayay minhaa sabcatu ashhurin fi sujuudi toddoba bilood buu sujuudsana hal sujuud oo intii salaadihii faradkaa iyo toddobada bilood soo ka wada tegin wax kale iska daa haddii ninku uu sujuudsanaa toddoba bilood buu sujuud ku jiro san ka soo kicin bay dheheen toddoba bilood sujuudaan maalin kastaba shan salaadood baa laga rabayoo faradahe yaa u tukanaya mise awliyadu laba iyo afartan bay noqotaa afartan buu noqdaa bay ku leeyahay ninka weliga weyne saasayna dhihi jireen afartan nin buu noqon karaa oo midna xajiyo midna cumraysto midna jihaado midna salaada tukado midna hawlaha kale soo qabto toddoba bilood markuu ku hayay fanaadaahu munaadin min qibali ilcula kor baa looga dhawaaqay an yaa xusayn irfac ra'saka anigoo madaxa kor u qaadkatoo sujuuda faqad actaqaka allaahu min annaari ilahay naar waa kaa xoreeyey qaala falam yarfac ra'sahu korma qaadin madaxa uma caada alhaatifu ilayhi kii dhawaaqayaa ku soo noqday an yaa xusaynu irfac ra'saka faqad actaka allaahu duriyataka min annaari adii iska badaaya carruurtaada xataa laga xoreeye falam yarfac ra'sahu ma qaadin madax iguma filla weye intaa ma deeqin ma dharkin weli uma caada alhaatifu ilayhi an yaa xusaynu irfac ra'saka faqad actaqa allahu ilahi wuxuu naarta ka xoreeyey man zaaraka qofkii adiga ku soo booqda ko wa zaara man zaaraka qofkii ku soo booqda kii soo booqda u soo ziyaara doonta ilaa sabci darajaatin toddoba iska daa kii ku arkay ku soo booqdae ilaa toddoba dabaqadood khulafada adiga kii soo arkay oo naar baa laga xoreeyey maasha ziyaarada sheekha si dadka loogu xoreeya ma aragta meesha naari lagaa xoreeya ma rabtaa sheekha ziyaaro ama raggii xertiisaa ziyaara ama xerta xerteeda ziyaara toddoba darajo uu hoos uga dhadhici mararka qaarkood sheekhoo ma aragtay meel ku cibaadaysanayo geedihii waxadba intay la sujuudeen oo intu ka cabsaday inuu isla yaabo ismahadiyo god qoto god ku dhex tukanayo ku cibaadaysanay god buu qotay dheh god الأشجار التسجد معه rasuul yaa sheekhu ana aatiika qoryo u baahday xaasaskiisii mid ka mida xaaladii ka dhammaatay mid meesha odayaashii magaalada ka mid ahaa wuxuu yidhi anaa shan iyo toban xirmoo xaabaa kuu keeni laakiin shardi baa ku xihan shardigu muxuu yahay litadmana li cala llaahi shafaacata yowma mowti maalinkaan dhimanaya shafaaca ilaan idii ballan qaado qaala shaykhu yakuunu daalika taasaad helaysaa ninkii wax yar kadibba famaa labita rajulu ilaa qaliila famaata wax yar kadibba ninkii waa dhintay washayku ghaa'ibun sheekuna waa maqnaa intanaan kusoo gabagabaynaynaa wanaxnu naquulu low kaana shaykhu xaadira hadduu sheekhu joogi lahaa baan islaahay buhi fabaynamaa naxnu kadalika id hajama calayna sheekhu waxdaw sheekhiibabo keligii socdun baa nasoo nuu soo duldhacay buhi bacdamaa faragnaa min tajhiizihi wa dafnihi markaan diyaarintii iyo aaskii dhammaynay baa sheekhii oo socda noo yimid فقال شيk قuموا بنا إلى qبر ندعو لh warkan qabrigiisaan aadaynay waan soo ducaynayna qaaل فaqمnaa فalama waslnaa إلى الqبر marka qabrigii soo gaarnay danaa ilayhi شhayku شhayka baa qabriga ku soo dhowaaday شheekhu qabri haraati u yaqaanaaye farakadahu birijli laab ku dhutay sheekh waa qabri haraati u yaqiine bahlaabi fikisiye qabrigii faqaala lahu اkرج soo bax warya si ruux jinka lagu akhriyay fig intay laga siiya bax laleeyahay oo kaleeto bahlaada qabrigii intuu ku dhiftay wuxuu leeyahay ukhruj soo bax fakharaja min alqabri qabriga waxaa ka soo baxay shay wax calaa suurati albagli